macadka farsamada gacanta ee magaalada burca ayaa munaasabad qalinjibina u qabtay in ka badan arday oo dhammaysatay xirfadda farsamada gacanta sida xarqaanka cilaansaarka korontada iyo kuwo kale oo badan munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka macadka waalidiin macalimiin ardayda qalinjibi siimart sharaf kale aasiya siciid oo kamid a howlwadeenada macadka farsamada gacanta ee burco ayaa ka warantay ardayda ay soo saareen iyo waxyaabaha ay barteen maanta waxaynu halkan u joognaa xafladda qalinjibinta ardayda ka dhammaysatay fursadaha farsamada gacanta iskuulka farsamada gacanta ee burco technical institute ardaydaas oo ay cadadkeedu dhan tahay laba boqol iyo labaatan waxay kala barteen sideed xirfadood waxay baranayeen muddo lix bilood ah ardaydan waxay ka faa-iideysteen mashruuca eu bridge oo muddadii labadii sane ugu dambeeyey ka socday magaalada burco kaasoo waxyaabo badan ka qabtay mashruuca waxaa hirgelinayay hay-adda wolfishan waxaana faangareynaysay eu-da ardaydaasi waxay baranayeen muddo lix bilood ah qaar ka mida mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka qayb galay munaasabadda ayaa u hambaliyeyey ardayda qalinjibisay mashruucan intii aanu fulintiisa wadnay waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay ardayda maanta halka fadhidaa inay u dhabar adeegeen marka waxaan ugu hambalyeynayaa kartida iyo adkaysiga iyo dadaalka ardayda halka fadhida waxaa la maalgeliyey boqol iyo labiyo soddon arday wadarta lacagta wadarta guud ee lacagta lagu maalgeliyey waa lix iyo lixdan kun oo doolar oo loogu talagalay qalabkii ay soo qorteen inay meheradaha ku furan lahaayeen ayaa ayaa loogu yidi waxaa kaloo ujeeddada laga leeyahay ay tahay haddaad cid ku tiirsanayd inaad maanta wixii ka dambeeya aanad cid ku tiirsanaanin waxaan u mahad celinaynaa
waxaan halkan uga mahad celinaynaa hay-addii maalgelisay mashruuca qaayaha iyo qiimaha leh ee muxuu ahaayey muddada lixda bilood soo socday ayaan halkan uga mahad celinaynaa iyo cidda kale ee gacanta ku siisay waxaan u mahad celinaynaa kale dugsiga farsamada gacanta ee ardaydani ay ka soo baxday waxaan u mahadnaqaynaa hay-adda worfishon ee fulisay mashruucan waxbarashada ah kaasoo wax ka tari doona nolosha bulshada waayo qofka wax la baraa beriba uu shaqo tegayaa wuxuu anfacayaa reerkii iyo naftiisa yaalkii uu ka yimi iyo deegaankaba oo waxbuu soo kordhinayaa waa uga mahadnaqaynaa mashruuca ciddii kale ee soo bixisay kharashka ee e u-na waan u mahadnaqaynaa waxaa kaloo inaan u mahadnaqayaa iskuulka farsamada gacanta ee gobolka togdheer technical institute-ka oo ah mashiinka soo saara dadka ugu badan ee gobolka ka shaqaysta dufcaddan ayaa dufcaddii saddexaad ee ka qalin jibiso macadka farsamada gacanta ee burco tan iyo markii la aasaasay